Taliska booliska Gudceel oo gaaray deegaanka Ballicad iyo tuulooyin kale oo hoostaga Gudceel ayaa dhageystay cabashooyinka bulshada deegaanadaas. Waxa ay bulshadan sheegeen in ay dhibaatooyin ku hayaan mukhaadaraadka, qaadka iyo jarista dhirta. Ciidanka booliska Gudceel ayayna ka codsadeen in wax laga qabto arrimahan.
Dadka waxa dhibaya haddii aan dhegedhegeynay oo aan eegnay sidii yihiin qaadka ayaa ugu horreeya. Waxaan rabnaa amnigu inuu wax ka qabto deegaan meel kasta uu joogo. Ee waxa kaloo xiga dhirta, waxa kaloo xiga waxyaalo badan ayay ka hadleen. Waxaas ay ka cabanayaan qaadku uu yahay lambar 1. Waxaan rabnaa amnigu inuu la tacaamulo dadka qaadka wada oo ku dhibaateynaya reer Tubadareed. Tubadarna waxay hoos tagtaa Balacad. dadkaas dhibaateynaya waxaan rabnaa amnigu inuu nagala tacaamulo.
lambar labo dhirta iyo geedaha in aan la jarin lambar saddex waxay ahaayeen ugaarta in la nabadgeliyo ku nooloo masaakiinta lambar afar dadka tuugada ah oo intaas ku dhex nool waa lambar afar lambar shan baabuurta keenta jaadka oo mataqaanaa u hirgelisa in lagu cuno meesha lambar shan lambar lix waxaa ah dadka ama dhirta jara oo u fududeeya geedaha oo u fududeeya oo u rakaabiya baabuurta
waxay ku heshiiyeen jaadka anna ku celin mayno jaadka jaadka waxaa meelo lagu gata u leeyahay magaalooyinkaa lagu gataa balcadaa lagu gataa afweynaa lagu gataa intan ka dhaxayda dadkii waxaa dhibay xoolihii ilmihii looga jeediyey dadkiibaa ku hallaabay oo tuugoodin ku toogoobay waxaan marka codsanaynaa horta qof ka mida shiiqaaley ka mida ballacad ka mida afweyn ka mida inuusan ku gadin jaad intaasaan horta codsanaynaa qofkii codsigaas diida jaadkaas keena ee dadkaas taladiisa iyo maamulkiioo maanta dhegaysanaya ee ku xadgudba waxaan codsanaynaa maamulka inqaab inuu geliyo taliya ku-xigeenka booliiska degmada guraceel cabdirashiid cumar guuleed oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu la wadaagay go'aano lagu joojinayo mukhaadaraadka qaadka in la geeyo deegaanadaas iyo in laga hortago jarista dhirta isaga oo bulshadan u ballan qaaday inay kala shaqayn doonaan arrimahan qaadka waxa la yidhaahdo qaadka cunadiisa kolley lama mamnuucin diintu waa mamnuucday laakiin dadku waa iska cunaan waxaan ka rabnaa qaadka meelaha lagu talagalay oo sida tuulooyinka waaweyn ama magaalooyinka in lagu qayilo qofkii qayilaya halkaas nuula aado ka maarmi waaye waxaan rabnaa qofkii lagu arko dadka dhexdiisa meelaha dhaqanka lagu talagalo oo xoolaha lagu soofsado in inta geed cidlaa la camirto la yidhaahdo meeshaanaan u soo jaad doonta ama halkaanaan ku cunaa ama dad mujtamac oo tiro badan oo meel isugu yimaada oo loo soo shaqo taga ay noqoto tuugada iyo cid walbaa ku hoos dhuumanaya waxaan rabnaa arrintaas inaan la dagaalanaan rabnaa inaan suulinaan rabnaa in allaale intii karaan keennaa inaan wax ka qabanna annagaa diyaar u ah bulshada miyiga ee ku nool deegaanada hoostaga gurceel ayaa waayihii dambe waxa ay muujinayeen baraarug xooggan oo ku aadan xaluhelidda caqabadaha soo food saara